wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay somalilan axmed yaasiin sheekh cali ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu kaga hadlay maxaabiis ay dhowaan dowladda federaalka ka dejisay magaalada muqdisho waxa uu ugu horeyn sheegay in booqashadii uu ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibare uu ku tegay magaalada laascaanood ay tahay xadgudub bareer ah daandaansi siyaasadeed iyo hurin colaadeed sida uu hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale sheegay inuusan jirin wax wada hadal ah oo ay dowladda federaalka kala yeesheen maxaabiist iyaga laga hayo waxa uuna tilmaamay in maxaabiistii dhowaan la geeyey muqdisho aysan ahayn maxaabiis dagaal ayna tahay mid lagu qarinayo fashilka siyaasiga ah ee heysto dowladda federaalka dowladda soomaaliya waxa ay si buuxda uga leexatay jidkii nabadda iyo wadahadalka dowladda soomaaliya waxa ay si cad uga baxday dariiqii nabadda nabad ku wadahadalka ku wada noolaanshaha iyo wadahadalka iyada oo imaatinka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee laascaanood uu yahay xadgudub badheedh ah oo ka dhan ah madax bannaanida dhuleed ee jamhuuriyadda somalilan tallaabadaasi waxay ahayd daandaansi siyaasadeed iyo hurin colaadeed taas oo si toos ah khatar u gelinaysa xasiloonnida gobolka geeska afrika iyadoo lagu tuntay xeerarka caalamiga ah iyo xorriyadda muwaadiniinta somalilan oo si sharci darre ah loo afduubay inaanay jirin wax wada hadal ah oo haba yaraatee ku saabsan siideen maxaabiis ah xukuumadda somalilan waxa ay si cad u sheegaysaa inaanay jirin wax wada hadal ah oo dowladda soomaaliya kala yeelatay arrimaha la xidhiidha siideynta maxaabiis maxaabiista uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya geeyey magaalada muqdisho ma aha maxaabiis dagaal xukuumadda somalilan waxay u aragtaa tallaabadaas inay ahayd mid lagu qarinayo fashilka siyaasiga ah ee haysta dowladda soomaaliya dhowaan ay ahayd markii maamulka la baxay s c khaatumo uu sheegay inuu xabsiga kasii daayay maxaabiis ciidan kuwaasoo laga soo dejiyey magaalada caasimadda ah ee muqdisho